Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareye oo ka hadlaya dayactir iyo dib u habeyn ballaaran ay wasaaraddu ku samaysay qaar ka mid ah gaadiidka wasaaradda ayaa sheegay in guud ahaan shaqaalaha wasaaradda laga doonayo inay dhowraan isla markaana ay wanaajiyaan isticmaalka gaadiidka wasaaradda beeraha iyo waraabka Soomaaliya. Guud ahaan agabka wasaaradda beeraha, si gaar ah gaadiidka wasaaraddu ay bulshada ugu adeegto, cidna lagama oggolaanayo inay ku tagrifasho ama ay u isticmaasho danaha gaarka ah ayuu yiri Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Federaalka Soomaaliya. Hay'adda FAO oo uu sheegay inay ka caawisay dayactirka gawaaridan ayuu kaga mahadceliyay sida joogtada ah ay u taageerto howlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka Soomaaliya.
waxaanu kula wareegaynaa afar baabuur oo ay leedahay wasaaradda beeraha dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo halkan loogu sameeyey lagu sameeyey dayactir xoog leh lagu sameeyey wasaaradda markii aan imid waxaan u imid afartan baabuur iyo mid kaloo meelahan yaalla oo isaguna hadda iskaraab u eg oo wasaaradda dhex yaalla ayaan ugu imid markii aan weydiiyey madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda baabuurtan cidda jejebisay ee sidaa iskaraab ahaan halkan u dhigtay waxaa la igu yidhi mas-uuliyiintii ka mas-uuliyiin badan oo kala duwan oo oo hore u haystay oo kaa horreeyey ayaa ayaa isticmaali jiray markii ay muddo isticmaalaan ee sidaa ay u jajabaan ee baabuur kale laga yaabo in cidu inuu ugu deeqdo wasaaradda oo wasaaradda yimaado ayaa dadkaa mas-uuliyiinta ay kii cusbaa qaateen oo kan halkan dhigay sidaas awgeed markaa waxaannu go'aansannay inaannu ku dadaalno baabuurtan inaan dib u noolayno dowladda inaan dib u noolayno waxaan aad ugu mahad celinaynaa hay-adda faw oo gacan naga siisay qarashaadka ku baxay dayactirka baabuurtan maanta u eg baabuur cusub u eg hadda intaan joogo waxaan ku amri doonaa cidda ku shaqayn doonta baabuurtan in hadday garaafo gaadhsiiso meeshiisa laga dhigayo tallaab sharciyana laga qaadayo ma aha waxa baabuurta ama qaranka gaadiidkiisa gaar ahaan gaadiidkiisa ku ciyaaraa ma aha wasaaradda beeraha oo keliya ama qaar ka mida mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha oo keliya waxaa had iyo jeed aad arkaysaan baabuurka dawladdu wuxuu la cimri yahay iyo baabuurka qofka barayfidkaa leeyahay waxaa laga yaabaa toban sano inuu cusayb u ekaado laakiin baabuurka dawladdu laba sano saddex sano wuxuu u ekaanayaa iskaraab sidii kuwani ahaayeen haddaan yaryarka wiilasha social media isticmaaloo kale ahaan lahaa waxaan ka xumahay inaanan hayn before iyo after hadda waxaanuun hayaa anigu iyagoo cusub oo cusayb u eg maanta oo la sameeyey haddii maalintii hore la sawiri lahaa shacabka soomaaliyed way la yaabi lahayn maanta in baabuurkii saa u eg yahay unfortunately ma sawirin waa soo kaxeeyey halkaan aan keenay marka laakiin maanta waa cusayb sidaad arkaysaan shaqo fiican baa laga qabtay baabuur cusub ayuu u eg yahay sidaan sheegay ma aha wasaaradda beeraha oo keliya waxaan ka codsanayaa dowladda soomaaliyeed iyo dadka mas-uuliyiinta ee ku haya hantida dowladda gaar ahaan baabuurta gacanta ku haya inay hantida dawladda u dhowraan sida hantidoodoo kale ay u dhowraan had iyo jeer markaan laamiga socdo waxaan la kulmaa qof baabuur dawladeed ku ciyaaraya oo si waaliya u eryaya oo waxyaalahan la dhaho askariga jiifa aan bireega ka qabanayn wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegay in dayactirka gawaarida ay wasaaraddu tahay mid muhiim ah islamarkaasina ay kaalin ballaaran ka qaadanayso horumarinta adeegyada wasaaraddu ay bulshada u haydo